haatan waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka caweyska washington waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya cabdixakiim maxamuud shirwac
kulanti waxaan oo wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii cawayska washington barnaamijka cawayska washington ee toddobaadkana qodobada aad ku maqli doontaanaan idinku hayo waxaa ka mid ah nin xafladdii meherkiisu gaar ahaan qaybtii faraati gelisku ay ka dhacday lix mitir oo badda gudaheeda ah qaar ka mid ayaa soo quusay nimankii duubaysay nimankii matiraya qaadiga ee isku kaya meherinayey iyo macalimiintii kale ee ku shaqa lahayd badda hoosteeda ilaa toban qof baan ku dhaadhacnay intooda kalena fadeer bay dul fadhiyeen oo badday dusheeday fadhiyeen si fiicanna waa noogu dhacay de wallahi alxamdulilah
caawa qaybta jacaylka ayaynu jaanta la helaynaayo waxaa kaloo aad maqli doontaan islamarkaana qodobada aynu ku wada cawayn doonno ka mid a ubaxii hadda waa ubaxii ubaxii jacaylka
kelmad kastoo ay tiraahdo waxbay ka turjumaysaa gabadha wiilku riwaayadda waxay uga jirtaa isagu reer qani ah oo taajir ah wey gabadhana islaan indhala ayaa soo korisa hooyadeeda o ayna waa ardayo iskuul dhigata
sidoo kale waxaaan barnaamijka ka madhnaan doonin silsilad sugaaneedii arraweelo oo haddii ay raggu hore u yidhaahdeen hablowya ayna kala guro markana haweenka ay leeyihiin arraweelo hiilkeeda waannu sii wadaynaa inta uu haween jiro colaaddiinnu waa habow arraweelo hiilkeed waannu sii hirgelinoo waannu sii hinjinaynaa idinkuna haraatida iyo wada huruufko hilinkaannu joognaba hiirtaanyo nagu wada barnaamijkuna waa barnaamijkii cawayska washington aan ku bilownay dhegaystayaala guurku waxa uu ka mid yahay sunnaha nolosha iyo weliba tiirarka ugu muhiimsan ee aadamuhu uu ku taagan yahay islamarkaana uu ku tarmo waxaynaynu marka aynu ka hadlayna guurka bulshada soomaalida hore u naqaanay sida caadada ah meher amaba guur ka dhaca berriga islamarkaana lagu weyneeyo munaasabado amaba xaflado ay ka soo qayb galaan ehelada qaraabada iyo weliba asxaabta labada qof ee iscalmaday amaba markaasi uu guurku dhex marayo haddaba dhegaysta weligaa ma aragtayse ma maqashay meher uu faraatigeeliskiisu badda gudaheeda ka dhacay waa beri cutur rooble waxa ku nool yahay magaalada jabuuti waxaana dhowaan xafladda meherkiisu gaar ahaan qaybta faraati gelisku ay ka dhacday lix mitir oo badda gudaheeda ah waxaana uu waaberi iiga warramay sida ay xafladda u dhacday ugu horrayna waxa uu inoo sharaxayaa waxa ku dheliyey inuu badda gudaheega doorbido wallahi fikrkan wuxuu igu dhashay bishii koowaad ee sanadkan labada kun iyo sagaaliyo tobanka markaa bishii koowaad iyuu suurtageli waayey bishii labaad ayuu suurtagalay suurtagalkaygana iyo qabaqa iyo samayskaygana na waxaa iskale nin laydhahaa cabdikariim aadan xandulle direkteerka ah aatoo kaleeb kaleeb laydhaha bulonhiyga badda jibuuti ku shaqale ma meherkii bay ahayd iyo faratigeliskii mise ilaa aroos iyo waad isu wada timaadeen munaasabadda adoo aada ujeedadeeda samaynaysay faratigeliskaasun bay ahayd miya wallahi de badda hoosteeda wax kaloo lagu samayn kara ma jiro inaa lagu laisu geliyo fardal oo iyo maariyaaskii labadii kursi aragti ahaan de wax fiican bay ahayd intiina waan samaynay waan gartay marka maxaad ku dooratay inaad adigu tallaabadan samayso oo aad hawshaadi halkaa ku qabsatod ilaa badda tagto wallahi sidii horeba sideedaba waxaan jecelahay badda badda ayaan aada u jecelahay baddaan xiiseeyaa bulonzeegeyga talabaadka idkayna markuu kaleebka uu xatmo uu yahay aniga mar horaa lai sameeyey bulonzeega mar horeaan quusitaanka sameeyey ilaa sagaal mitir ilaa kow iyo toban mitir oo hoos daadicitaana kadib badii waan jeclaaday waxaan doortay inaan arooskayga xaggaa ku sameeyo waxaan u bandhigay saaxiibkeeda i soo bandhigay oo yidhi waan samayn karaynaa ma diyaar ma tahay inaan kugu sameeyo badda hoosteeda baddaad ku samayseen waa halkee si haddaad munaasabadda noo sawrto siday u dhacday yaase ka soo qayb galay oo kula joogay wallahi saaxiibadee aada bay badan yihiin rag iyo dumarba saaxiibo badan oo dhey baa kasoo qayb galay badda ilmushaa la idhaahday ka dhacday waxayna ka dhacday jimcihii bishii dhammaatay shan iyo tobankeedii ayuu ka dhacay galab ahaan ayaan ku sameynay halka aniga saxabtii oo dhan marka waa beri ma labadiinna unbaa quusay oo badda hoosteeda tegey mise waxa weeyaan dhammaan asxaabtii kaloo dhanna si ay u daawadaanee goobjoog u ahaadaan iyaguna biyaha idila soo quuseen oo way idi daawanayeen oo goobjoog bay ahaayeen wallahi ma ay soo wala quusin laakiin qaar kamid ayaa soo quusay nimankii duubaysay nimankii matiraya qaadiga ee isku kala mehelinayey iyo macalimiintii kale ee ku shaqa lahayd badda hoosteeda ilaa toban qof baan ku dhaadhacnay intooda kalena fadeed bay dul fadhiyeen oo badday dusheeday fadhiyeen si fiicanna waa noogu dhacay de wallahi alxamdulilah waan gartay marka waa ka hadee qiyaasta haddaad ii sheegto badda intee in leeg qiyaas ahaan baad quusteen ood biyaha hoostooda quusteen iyada taa ma cabirteen ilaa lix mitir toddoba mitir way noqonaysa intaan dhaadhacnay alaab maxaad qaadateen qalab maxaad diyaarsateen sidayd ugu diyaar garowdeen qalab waxaan qaadanay qalabkii badda oo oo kaleebka bulonsiinkaas kale qalabka iyagaa diyaariyay anagoo noo xidhaya qalabkii lagu dhaadhacayay jiidaydii badda kadibna waxaan ka dul xidhanay wixii badda loogu talagalay waxaan ka dul xidhanay hidiya dhaqankii mihir soomaalida ayaan ka dul xidhanay aniga gabadhaydii iyo baashii lagu dhaadhacayay ahaantay weynay ee naqaska ku jiray markaa islaabaan ku dhaadhacnay Een, faratigeliskii baad samayseen badda hoosteedaad tagteen munaasabadii iyo meherkii iyo weydiisashadii iyo dayntii dhaqanka ayada caadiga ahayd qiyaas ahaan markaa iyaduna berrigay ka dhacday mise halkaasumaad ku koobteen may intaasi berigay ka dhacday ee xaggan badda hoosteeda waxaa ka dhacay fargalgeliskii iyo intaad ka daawatay inaad daawatay baan malayn intaad ka daawatay intaas baa ka dhacday badda hoosteeda laakiin si jeed kale isweydiisigii iyo dhaqankii waxa waxay ka dhacay wuxuu ka dhacay caadigeena adiga marka maxay macno kuu samaysay amaba een, dareen ahaan siday kuu noqotay inaad een, ka dhigto faratigeliskaagii biyaha hoosteeda wallahi aniga wax fiican bay ila tahay wax fiican bay ahayd na- si- wax fiicanna waa si fiicanna wax fiicanna waan u arkayay kadibna markii aan sameynay anagu markii hore qaba qaadinayna samaysteeda iyo daadicitaankiiba maan moodayna ma xaggaa inay gaadhayso markii dambe waxay noqotayba wax inigoo wax nacanbugo qofkii u horreeyey soomaali ahaa ee badda hoosteeda sameeyey ku guursaday amba reer jibuuti ha noqdo amba soomaalida kale ha noqdo waa kaa deelama Waan inaga waa taana soo gaadhay Een, dadweynuhu siday idii arkeen Eh, tusaale ahaan oo kale bulshadaad la nooshihiin dabcan dhaqan baa jiray hanaan baa jiray laysu guursan jiray inaad tallaabadan qaadaan ood san samaysaan maxaa idinkaga soo noqday dareen celin bulshadii wallahi de marka qofku wax sameeyo fikrad gooniya oo weli la siman markuu sameeyo sideedaba horta wax badan oo dadku nin walba si u arko ayuu marka dambe uga jawaabaa laakiin intooda badan waxa ay u arkayeen wax fiican inaan sameeyey qoyska oo kale haddaynu eegno adigu qoys baad ka dhalatay inantu qoys bay ka dhalatay dee dabcan waana munaasabad dhaqan weeyaan marka laisguursanayo guurdhacayo si aad uga dhaadhiciseen ama aad u u sheegteen eed eh, aad ugu sharaxdeen sasay kula qaateen labada qoys wallahi taasay ahayd tii nagu adkayd marka horeba walaalkay taabaa nagu iyaan ka cabsinaynay kiina ilaahay noo dhigireeyey wayna wala aqbaleen si aan ugu aan ugu bandhignayn bay noo aqbaleen waayo ilaahay anigu garab galo bay naga dhaheen kadib markaan sameynay markii dambe wixii dadkao dhan arkeenna waxay u arkeen inay talo fiican ay noo aqbaleen An- anagu usoo jeedin ay noo aqbaleen waa hagaag dhegaystayaal haddiiba baddiina xafladii meherku ay gaadheen waxaynu filnaa amaba aynu sugnaaba waxa weeye kuwo kale oo hawada sare ka dhaca mar kale ayaan dhammaantiinba idin leenahay cawaysin wacana wanaagsan dabcan ubaxi jacaylku way noo soo socdaay markanna haddii aynu eegno silsila suugaaneedii arraweel oo toddobaadkii hore intiinii dhegaysatay idhoo taagnayd iyadoo mahad cumar muuse oo ku magac dheer ereygaax ahna hal abuur ku dhaqaana dalka qatar uu silsilada ku soo biiray islamarkaana uu soo diray tix la idhaahdo darwiishka oo uu haweenka ku leeyahay hablow hablow yahayna kala gura howl waxay rag marisay hiif nolol ka gelisay huluuldaba ku oodee huluuldaba ku oodee haddii sii bargoysay hanad iyo nindoor iyo hal abuur wax urin kara qudha kala hagaagtay ku hogaysay iilkan tiro lagu helaynin hablowyayna kala gura waa hubaal inaan dhayalkaasa lagu kala gurmayne markii xaal halkaasi marayey ayaa magaalada hargeysa maanse ay ku tilmaamaysa in haweenku ay arraweele hiilkeeda sii wadayaan ka soo dirtay nimco xasan tooxyare oo ku magac dheer nimco wadani nimcana waxay ku bilowday tixdeedii suugaanta hodanka habeenka ma dhigaayo hadalkuma dhammayn karo halka aan rabaabaan anigoon habeen dhixin markaasoo hujuuma maantana hamuun baan u qabaa hubaashii maansada huraysee hal abuurku keeneen marka xiga habbooney leylada hormuudkay hambaliyo salaan baan hore kaaga soo diray halkii naga dadnaabaad heeryadii ka qaado waadigaa hirgeliye noohay hoggaanko haybadii maqnayd iyo hibadeenni soo celi hoobiye sidaanahay ama ahay hilaacii ama hootadii waran afartaa hig baan nidhi aandayo hareer kale raggan dumarka hiife haldoorkoodii diidee hilbahoodii gubayee hooyadood cadibayow hiirtaanyo ciiliyo hagardaamo joogtaa ood nala hor joogteen gabadhii ka hadashee colaadii hagoognayd hillisee bogsiisee marna hayd hoggaankee dunidaba hagaysee ruux hagaajinayso horumarin lahayd baad habacnimo daraaddeed halkii aad lahaydeen hareertana ka dhaafteen si aan horarku uga gelin markay hiisha saartaad huriseen colaadoo hirigcii la noqoteen wilgihii haweennimo intaad hoos u celiseen hanjabteen dhammaantiin midii ugu habboonayd iyo hooyadii guud intaad keli hadoobteen ood halista goyseen hogga aad u geliseen inta uu haween jiro colaaddiinnu waa habow arraweelo hiilkeed waanu sii hirgelinoo waanu sii hinjinaynaa idinkuna haraatida iyo wada huruufko hilinkaanu joognaba hiirtaanyo nagu wada hadafkaan lahaa iyo hamigaan in badan waday meeshii hoy u noqon layd ayaa ii hirayso waxaa iman habeenkii reebilaa halhayste hooyadii la aasiyo arraweelo hoodalay haweenkuba dhammaantood howlihii ay qabatiyo siduu cadow u haaligay xusayaan hankeedii idinkuna hayaydiyo hadal aan wax tarin iyo habar baa ka dhimatiyo haayaday wataaniyo haweenkii la xero saar marmarsiiyo hoosiis hadhka aad ka dhigateen meelaha ka howdhaha annaguna hayaankiyo waanu wadi hirgelintoo waxaan haybsanaynaa raggu haba yaraatee meeluu haafka kuba hayn waa hagaag dhegaystayaala barnaamijka cawayska washington ayaad ku maqli doontaan qaybo kale oo ka mida silsiladan markanna waa qaybtii halabuurka iyo heesaaga waxaynanu halkii ka sii amba qaadi doonnaa waraysigii uu barnaamijka cawayska washington siiyey abwaan barre maxamed fiido oo ku magac dheer leento waxaana uu abwaan leento qaybtan inoogu faahfaahin doonaa qaar ka mid a heesaha iyo weliba ruwaayadaha uu curiyey de marka la yidhaahdo dee jacayl baynu ka soo warrannay laba qof way isjecel yihiin hadiyadaha ugu qaalisan ee muuqda kuwa qarsoon baan sheegin waxyaabaha muuqdee laiskudoonsiiyey astaanta waa wax ka mid a ubax heesta la yidhaahdo ubaxii jacaylka ee ay wada qaadaan axmed shaar olol iyo weliba shankaroon axmed sagal oo dee dabcan ka mid a heesaha iyadana dee dhegeysigeedu ay dadku aadka ugu raaxaystaan heestaasi iyada goormaad curisay se maxay ku tir heestaas waxay ku jirtaa riwaayad marka qofkii riwaayadda dee arkay ama qisadeeda la socday in looga sheekeeyo uma baahne eh waa jacaylka ayaa wuxuu isugu jiraa saddex nooc jacaylku mid dhab labadii qofba ka ah mid labadii qofba dhalanteed ka ah iyo labada mid dhab uu ka yahay midna dhalanteed ka yahay saddexdaasunba u qaybsamaa jacaylku haye ma ma badna marka mid dhabka ah labada qof jacaylka uu dhabta ka yahay ereedankeeda waxyaalaha kamid a waxaa kamid ah oo heestiba ay tilmaanayso indho gacan buu ku tilmaanaya marka afka sheegayo ma dhadhamayso laakiin marka masraxa taagan tahay aada u macdahe wuxuu leeyahay indho intuu kuwiisa farta ku fiiqo iyo indha isjecel oo isla indhihi intuu t gabadhii teedana ku sheeqo isku isku aragti aragti weeyaan u arkaya ma kula tahay buu yidhi sooma aad iyo aad ya marka nuxurku ay ka taabanaysaa waxaa ah labada qof oo matalayo jacayl dhab labadiiba ka ah haddana barow yadii waa soo gelayso waxay leedahay intii aan ku odhan lahaa waad igaga horrayso afkaygaad ka boobtee adaa iga mudan sax waxa weeyaan iyadiina waa u makhraati furta aad iyo aad aad iyo aad
ubaxii jacaylka ada iga astaahisa amaaniyo bugaad oo iga hoo axadiyo xalaashii waalidkeeda asluubtiyo hashaxiyo hidaaha baray axadiyo xalaashii waalidkeed asluubtiyo hashaxiyo hidaaha baray orinima baad u noqotaa alayliyo alayle ayaan ayaan iyo nasiib leeyahay horinimaad u noqotaa alayliyo alayle ayaan ayaan iyo nasiib leeyahay indha iyo indheer jacayli isku aragti wiya wakay wakay kula tahay indha iyo indheer jacayli isku aragti wiya wakay wakay kula tahay
erey kale haddaan kaa weydiiye heesta day dabcan iyadoo shankaroon way sii wadaysaa waxay leedahay eed keliid xaggayga isagaa awood leh ilaa raallikaa noqoy oo dee ducay bay gelaysaa ducadaa markaynu ka nimaadno ducadaa markaynu ka nimaadno haddana waxaa jirta ereyadana farshaxanimo weyn inay ka muuqato oo kasta kow ilaahay adigaa mas-uulka ah marka markay nafteeda tilmaamayso inay mas-uuliyaddii ay u dhiibayso mas-uuliyaddii nafteeda haddana ay reebaysa leedahay ilaahay dee ay u reebaysa leedahay ilaahay dee kasokow adigaa mas-uulka ah horta waxa meesha ku jiraa waxaa weye heestu oo aniga kule qofkii riwaayadda war u hayay dhadhanka hadda ay ku siinayso mid ka weyn bay heesta u siinaysaa kelmad kasta oo ay tiraahdo waxbay ka tarjumaysaa gabadha wiilku riwaayadda waxay uga jirtaa isagu reer qani ah oo taajir ah wey gabadhana islaan indhala ayaa soo koriso hooyadeeda o ayna waa ardiya iskuul dhigata markaasay wax ay cunaan iyo meel ay diirtaan iyo ayagoon hayn ee haddana waxbaras ku jirta reerkaani si islaamnimo deeqsinimada iyo wanaagga iyo gargaarka soomaalida dhaqankeeda kamid ah awgeed ayay reerkaani reerka u saacideen oo keeneen marka meesha kulee meesha kelmad walba marka ay leedahay waxaa ku jira ninkaan isxaanka weyn u sameeya jacaylka ku laran oo ay leedahay meesha hadda aan soo dhaafna maxay ahayd eedkaliid xaggayga isagaa awood le ilahay ka ilaah raalli kaa noqoy ilaah raalli kaa noqoy marka waa wanaag badan uu soo sameeyey ayaa jacaylka ku laran
marka waa mahadnaq weeyaan oo jacayl keliya town maaha mahadnaq iyo abaalna waa jiraa iyo mahadnaq wey iyo mahadnaq yahay waa way wada socdaan waa yahay
gu ililiyo warxolo isu araro intaa lagu ilaawo lagu qoombaxay ayaad iiga dhiganto eegmada shaleecada indhaha quroote ayaad iiga dhiganto eegmada jaleecada indhaha kuroonte orinimaadu noqotaa alayliyo alayli ayaan ayaan iyo nasiib leey orinimaadu noqotaa alayliyo alayli ayaan ayaan iyo nasiib leey indha iyo indha jeceeli aragti weeyaan u arkaye u arkaye ma kula tahay indha iyo indheer jeceeli isku aragti weeyaan u arkaye u arkaye ma kula tahay
waa hagaagi dhegaystayaal qaybo kale oo ka mida waraysigan abwaana barre maxamed fiidow leento waxaad ku dhegaysan doontaana barnaamijyadeeda soo socda guud ahaana barnaamijkii cawayska washington ee toddobaadkan intaasaan kusoo gebagabayn doonaa tan iyo tinu barnaamijkan oo kale a isugu iman doonna waxaynu idkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo